إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada saaka oo jimcaad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo ka fuliyay qaybo ka mid a gobolka ba iyo gobolka laamuhe ay kenya gumaysato guri ku yaala magaalada muqdisho ayaa laga helay meydkan in qurbajoog ahaa oo gubtay haweenay ka badbaaday doon dhowaan tahriibyaal soomaali ah kula qalibantay xeebaha aljeeriya iyo sbain ayaa ka horbixisay dhibaatadii ay wajaheen ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa qiray in saraakiil aad u badan ay ku waayeen dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maamulka gobolka tigreega ayaa tacadiyaad kula kacay haweenka muslimaadka ee muxaajabaadka ee ku dhaqan gobolkaas ku dhowaad labaatan haweenah ayaa ka qalinjibiyey macadka diyaarinta haweenka daaciyaadka ee khadiija bintu khubaylad fariiciisa magaalada saakow ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe warka dibadda dhegeystayaal saakay waxaad ku maqli doontaan nusratul islaam almuslimiin ayaa fulisay weeraro culus oo lagu naafeeyey ciidamada maaliya kuwa shisheeye ee ku sugan dalkaas intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii ugu door koroonaa ee warkaa subax ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haatanna u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلام waa subaxnimo jimcaha taariikhda hijirada ay ku beegan tahay sagaalka muxaram sanada kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan afarta bisha julaay sannada laba kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal markaana kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo ka fuliyay qaybo ka mid a gobolka baay iyo gobolka laamuwe ee kenya gumaysato haddaan ka hormarno gobolka baay dagaalyahano ka tirsan ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday xirada ciidamada soo duuliyaasha xabashada etoobiya ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay jabada rasaasta iyo daryanka labada dhinac ay isku dhoobayeen ayaa laga maqlayay duleedka magaalada diinsoor ilaa iyo haatana ma soo gaarin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkaas dhanka laamu ee ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday xirada askarta kenya ku leeyihiin magaalada maangay ee gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya dagaalkan ayaa khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada kenya waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu burbur xoogan gaarsiiyeen shirkadda safaricom oo ah shirkad ay leedahay dowladda kenya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sare u qaaday weerarada ay ku dhiigbixinayaan askarta shisheeye iyo kuwa soomaalida kuwaasoo mar welibaba baqdin ka muujinaya howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladaha reer galbeedka ee taakulada iyo tobantaabada la garab taagan duulaanka soomaaliya ayaa sheegaya in aan la wiiqi karin cududa militariya ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo muujinaysa in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab marba marka xigta sii bulaalayso guri ku yaala magaalada muqdisho ayaa laga helay meydkan in qurbajoog ahaa oo gubtay faahfaahinkoodan warkan waxaa la diyaara maxamed qaasim dhowaan waxaa magaalada muqdisho ka dhacay dhacdo mugdi badan oo ku jiro sida ay xaqiiq ahaan u dhacday guri ku yaala degmada boondheere ee gobolka banaadir ayaa laga helay meydka nin qurbajoogo ahaa oo lagu magacaabi jiray zakariye waxaana xilli habeen ah gubtay guriga uu deganaa ninka qudiisa dhacdadan ayaa dhacday habeenkii arbacada ee lasoo dhaafay waxaana xog sax ah laga hayn ninka dhintay iyo sida uu ku naf waayey mid ka mid ah dadkii wax ka ogaa dhacdadan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay xogta uu ka hayo arrintan waxa u ahay subaxdii laba saac ah waxaan maqlay in oo xalay maanaabihii hore in uu ninkaas ku dhinto gurigaas ou deganaa u gubtaan maqlay wax kale oo oo hadda aan ogahay subaxdii habaryaashiis badan oo meeshaan fafadhiyaan ugu imid maxaa dhacayaa nidhi ninkaas abtigiis baraawaa dad ugu soo horreeyey lugaa ka go'anow dhahaayey oo lugihiisa meeshaasay yiileen dadka xaafaddana waxaan ka maqlay in habeenkii meeshaas oo bannaankaa oo galabtii iigu dambaysay ou siiyey saacabeennimo fadhiyey ay sheegaayeen gurigoo guban oo baaba hoosaan u yaallaan aragnay waagu hadduu waxau ahay subaxdii laba saacaan arkay qurbajoog waa ahay qurbajoogoo bannaanku ka yimid intaas waa la dilay weys dilay sidaas lesaa u maqasheen le u maqlo waayo ana wax jira ilaahay wallaahi wax badan ma deganayo muddo adiga afar habeen saddex habeen wax saasoo deganay habeenka arbacada waa mugu dab ka caay ma ahan markii ugu horeysay oo magaalada muqdisho laga soo tebiyo dhacda caynkan oo kale ah oo mararka qaarkood ayaa lasoo wariyaa dhacdooyin kala duwan oo dad badan ay naftooda ay ku waayeen haweeney ka badbaaday doon dhowaan tahriibiyaal soomaaliya kula qalibantay xeebaha aljeeriya iyo sbein ayaa ka warbixisay dhibaatadii ay wajaheen tafaasiil ku aadan warkan waxaa inoo akhrinaya farxaan cali cabdulaahi facdumo maxamuud waxa ay ka mid tahay laba iyo labaatan tahriibayaal soomaali ah oo ay dhowaan doon kula qalibantay xeebaha u dhexeeya dalalka aljeeriya iyo sbein facdumo ayaa keligeed ka badbaaday doontaas halka ay ku dhinteen koob iyo labaatan ruux kale oo la socday doonta haweenaydan oo dalka dib ugu soo laabatay ayaa waxa ay ka warbixisay qaabka ay u dhacday dhibaatadaas ay wajaheen iyo sida ay kaga soo badbaaday badda anigu waxaan ka mid ahaa dhallinyaro labaiyo labaatan qof ah oo u kala safraysay badda mediteraneanka u dhexaysa aljeeriya iyo sbein waxaan baxnay sagaaliyo labaatankii mey maalin cabbaar markaan soconnay kadib waxaa nala gadoontay doonta halkaas ay ku geeriyoodeen dhammaan dhallinyaradii walaalahay ahaa aniguna aan laba maalimood iyo habeen aan iska dhex sabaynayay badda intaas kadib waxa ay aragtay maalinkii saddexaad markay ii soo geli lahayd doonka lumaysato doontii ayaana isoo badbaadisay oo ii keentay dowladda aljeeriya alxamdulilahi rabbialcaalamiin maanta aad baa ugu faraxsanaa inaan dalkayga dib ugu soo laabtay waxa ay geesta kale dhallinyarada soomaaliyeed uga digtay inay tahriibaan oo ay naftooda halis geliyaan waxaan dhallinyarada soomaaliyeed kala talinayaa in aysan tahriibka aysan fududaysan tahriibku wax fudud ma ahan waa wax adag qof walba intuusan tahriibinin dadka hadda maqan iyo dadka hadda niyadda ku hayaba waxaan kala talinayaa inay inta aysan bixin ka hor ay gartaan qiimaha naftooda tahriibku markii aad baxaysid waa laguu fududaynayaa laakiin markii aad gudaha u gashid waxaa ogaanaysaa xaqiiqada waxaan kaloo u tacsiyeynayaa dhammaan dhallinyaradii oo maanta nasiibka anigu aan yeeshay aan yeelanin oo halkaa ku geeriyooday waalidiintooda waxaan leeyahay samiri iimaan allah idinka siiyo hooyooyin iyo aabooyin iyo dhammaan asxaabtoodaba haddaba dhacdooyinka noocaana ayaa qayb ka noqonaya khataraha qalbitaabadka leh ee ay dadka soomaaliyeed kala kulmaan oo tahriibista waddamada shisheeye waxaana waxgaradku dhalinta ku la'anaysa badaha u aanaynayaan inay sabab u tahay dowladda federaalka iyo maamulada ka arrimiya qaar ka mid ah gobollada dalka oo ay sheegeen in waxa dhalintu ka cararayaan tahay amni darrida ku haysata goobaha ay ka taliyaan oo si joogto ah loogu dilo amaba ugu dhaawacmaan dhalinta marinka mediteraneanka ayaa ah waddo ay inta badani maraan dadka doonaya inay u safraan waddamada yurub waana mid ka mid ah waddooyinka ugu dhimashada badan waxaana badi ku nafwaaya tahriibayaasha ka taga qaaradda afrika oo ay soomaaliya ku jirto mahadsaned farxaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa qiray in saraakiil aad u badan ay ku waayeen dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahinta umuurtaas waxaa inoo akhrinaya yaasir cabdallah xamse cabdibare oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in saraakiil aad u badan ay ku waayeen dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab xamse ayaa tilmaamay in tiro aysan lahayn saraakiisha ay dishay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo uu tilmaamay in lafdhabar ay u haayeen dagaalka ka dhanka mujaahidiinta waxa uu geesta kala qiray in halis uu ku jiro amnigooda iyo guud ahaan jiritaankooda waxaad ogaataan in fara badan dhalinyaro badan saraakiil badan oo halkan ka garaajuweyd garaystay ayaa saaka ama maanta inaga hoosaysa way badan yihiin aad bay u badan yihiin hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel ma leh maanta waxaa halis ku jira keliya ma aha amnigii midnimadii baa halis ku jirta qarannimadii baa halis ku jirta tan iyo wixii ka dambeeyey weeraradii xoogana ay bilooyin ka hor qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kana dhacay qaybo ka mid ah gobolada dalka si gaar ah shabeellooyinka iyo hiiraan waxa ayse soo tarayay qaylo dhaanta ay muujinayaan madaxda dowladda federaalka maalmo ka hor ayay ahayd markii uu xasan sheekh si cad u sheegay in askariyo maleeshiyaad aad u badan oo taabacsan dowladdiisa ay ku dhammaadeen dagaalada ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab raggaas aan sheegaya aan ku jirina ma jiro xoogga dad soomaaliyeeda ugu weynaa jira booliiska soomaaliyeedaa jira oo dadka bannaanka taaganoo ciidanka asluubta soomaaliyeedaa jira oo waxaa dagaalamaya oo duurka jiro hortaagan ka mid ah ciidanka nabadsugidda soomaaliyeedaa jira wiilal dhallinyaraa oon ciidan ahayn oo isxilqaamayo ayaa jira oo taagan oo tiro badan weliba aan yarayn oo dhintay oo dhaawacmay oo isbitaalladan muqdisho dhaawacoodii uu dhooban yahay dhaawacoodii isbitaallada muqdisho u yaallaa maamulka gobolka tigreega ayaa tacadiyad kula kacaya haweenka muslimaadka ee muxajabaadka ee ku dhaqan gobolkaas faahfaahinta warkan waxaa la diyaar ah cali aadan xasan gobolka tigree oo ka mid ah gobolada dalka itoobiya ayaa mar kale lagu eedeeyey tacdiyo ka dhan ah dadka muslimiinta ah gaar ahaan haweenka xijaaban wararka ka imaanaya dalkaas ayaa muujinaya cadaadisyo ku salaysan ceebka diineed oo si gaar ah u saameeyey ardayda muslimiinta ah ee dhigata dugsiyada sare ee gobolka mas-uuliyiinta waxbarashada ee gobolka tigree ayaa lagu eedeeyey inay si bareer ah u hor istaageen ardayda muslimiinta ah gaar ahaan gabdho xijaaban inay u fadhiistaan imtixaanka fasalka laba iyo tobanaad tallaabadan ayaa loo arkaa mid ka tarjumaysa takoor iyo dulmi diineed taas oo dhaawac weyn u geysan karta fursadda waxbarasho ee ardayda muslimiinta muslimiinta ku nool dalka itoobiya oo duruufo adag hore u wajahayay ayaa hadda waxay wajahayaan xadgudubo cusub oo si gaar ah ugu jira gobolka tigree tacdiyadan ayaa kusoo beegmaya iyadoo guud ahaan dalka itoobiya ay ka jiraan isqabqabsi u dhexeeya qowmiyadaha haweenka muslimaadka ah ayaa inta badan lagu bartilmaameysadaa xijaabka oo ay fartay diinta islaamka tani waxay walaac xogan ku beertay qoysaska muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolkaas iyo guud ahaan dalka itoobiya si kastaba ha ahaatee dowladda itoobiya ayaa waxaa ku beeran naceebka diineed iyadoona dadka muslimiinta ah dhibaatooyin kala duwan ku haysa waad mahadsan tahay cali ku dhowaad labaatan haweenah ayaa ka qalinjibiyey macadka diyaarinta haweenka daaciyaadka ee khadiija bintu khubayleed farciisa magaalada saakaw ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe haddaba warbixin ku aadan waxaa inuu eegaya oo ka qayb galay munaasabadaas maxamed muude axmed abu muslim
macadka khadiija bintu khuweyled oo ah macad lagu diyaariyo haweenka daacyaadka ah waxaana faracyo kala duwan uu ku leeyahay wilaayaadka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab
سندا متصلا عن حفص تتلو لا تفتأ تكريره maalinimo tolaado ah taariikhda hijiriyadana ay ku beegneed lixda bisha koowaad kun afar boqol afartan iyo todoba ayaa waxaa degmada saakow gobolka jubbada dhexe ka dhacday munaasabad ballaaran oo ay ku qalinjibinayeen ku dhowaad labaatan arday kuwaas oo ahaa dufcadii saddexaad ee ka qalinjibisay macadka khadiija farciisa magaalada saakow xafladda waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan maamulka islaamiga ah ee wilaayada jubbada dhexe qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka odayaasha dhaqanka iyo martisharaf kale furitaanka munaasabadda ayaa lagu furay aayado qur-aan ah oo soo jeedisay mid ka mid ah ardaydii dhammaysatay macadka
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
داعية للحق صغيرة ورجائي أن تنفع فيها وبحفظ كم يسطع نوره sheekh cumar xayaa kalah oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa madasha xafladda ka soo jeediyey faa'iidada waxbarashada ay leedahay واتقوا الله ويعلمكم الله ilaahay ka cabsada allah ayaa wax idin baraya ilaahay haddaan ka baqanno subxaana wa tacaala wuxuuna siinayaa xaqiiqo aynu ku kala garanno maxaa saxa maxaa khalada maxaa xaq ah maxaa baadil ah maxaa dan inoo ah maxaan dan inoo ahayn maxaa cadowgeenna farax gelinaya maxaa cadowgeenna cadho gelinaya intaaba waxaynu ka helaynaa alla ka cabsiga sidoo kale mid ka mid ah ardaydii ka qalanjibisay macadka ayaa goobta ka soo jeedisay khudbad ku baxaysay luqadda carabiga روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله وانطلاقا من هذا الحديث نود أن نشكر والدينا الكرام من أمهاتنا وآبائنا الذين كانوا سببا في وجودنا ثم في تعليمنا وتربيتنا وتشجيعنا على مواصلة الكفاح في تحصيل العلم فلهم منا تحية ودعاء عاجلين ووفاء مستداما ما تعاقب الليل والنهار سلاح وفرحة تغشانا والشكر نهديه لمن بذلوه هنا ضحوا بوقت جهدهم قد بان dhanka kale xiritaanka munaasabadda ikhtiitaamka dafcaddii saddexaad ee macadka khadiija bintu quweylad ayaa isagana dardaaran ka soo jeediyey naqiibka guud wilaayada jubbada dhexe malaaq biyey malaaq axmed
waxaan rabaa culumtii aada barateen in laga dareemo saaxada maanta aan joogno degmada macadka khabiija waa dafcadii saddexaad tii koowaad tii labaad maanta waxaan joogaa saddexaad wayna socon doontaa insha allahu mana istaagi doonto ma aha tii ugu dambeysay marka waxaa la leeyahay gabdhahan sideed iyo tobanka ah ee maanta qalanjibiyey haddii allah awoodda la ogolaado marka hore guryaha haddaad guryo leedihiin guryihiin ha laga arko haddii ciddin aad joogtaan ciddiin ha laga arko waxyaaba ladeen baray iyo deriskiina iyo maxaafada aada joogtaan sideed iyo toban gabdhood haddii gabadho deriskeeda keliya ay wax u sheegto wax badan ayaad ka bedelaysaan marka waxaan idin leeyahay culumta ladin baray waktiga ladin geliyey muddada aada fadhideen aada u sabrayseen dhowr laba sano iyo xoogaa aad fadhideen ood wax baranayseen oo juhdi la idingeliyey waalidkiina juhdi idingeliyey macalimiinta juhdi idingelisay walaadina juhdi idingelisay haddii haddii intaas wax idin barayay aada meel cidlaa u dhaqaaqdaan nasi daro gunaanadka xiritaanka munaasabadda ay ku qalinjibaneeyeen dafcaddii saddexaad ee macadka khadiija bintu quweylad waxaa soo gabagabeeyey waaliga wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe sheekh cali darwiish inaad kaalintiina insha alla ka qaataan war gabar walba gabadha ay la tacaamulayso inay tawxiidka iyo salaada ka saxdo war intaa maiga qaadateen gabdha maiga qaadateen ya oon ilaahay hortii la tagayno berri ya soo igamaydan qaadan allahuma fashal ilahu markhaati ka noq anigu waxaan rabaa insha allah kulan dambe hadduu ilahay masuuqa keeno inaan idin weydiiyo war arrinta iyada ad ka warrama waxaad ku jawaabi doontaa marka waan ogaan doonaa waa la isxisaabinayaa mogta xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu soomaa dacwada annaga xil naga saaran tahay marka insha allahu tacaala waxyaalaha lagu najaxay ee lagu liibaanay waxaa kamid ah gabdhaha macalimaadka dugsiyada ay dhigaan maraakiista iyo macaahidda ay gacanta ku hayaan boqol kiiba boqol naajix ayay noqdeen gabdhihii hore macalimiinta noo ahaana khayr alaasiy idinkana macalimiina idinka rabnaa horta ku bishaaray gabdhihiina hadda soo qalin jibiyey ee sideed iyo tobanka waxaan rabnaa inaad macalimiin inoo noqotaan oo madaariistan kaalintiin aad ka qaataan biidni illahi tabaaraka watacaala
الإحسان هي منة الرحمن للأوطان بتكاتف ينساب في الوجدان waxaa marar badan wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaan oo kale loogu soo xiray macaahiidta dhowr ah kuwaas oo ay ka soo qalinjibiyeen arday isugu jirta rag iyo dumar ducaad ah
استبشروا خيرا من الرحمن روح العطاء بنكهة الإحسان هي منة الرحمن للأوطان بتكاتف ينساب في الوجدان وعزيمة في همة وتفاني وعزيمة في همة وتفاني waad mahadsantahay maxmed mudey warkan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa raadiyaha islaamiga ah ee alfurqaan iminkana warka dibadda nusratul islaam almuslimiin ayaa fulisay weeraro culus oo lagu naafeeyey ciidamada maaliya kuwa shisheeye ee ku sugan dalkaas dalka maali ayaa laga soo sheegayaa inuu ka dhacay kamiin qorshaysan oo loo dhigay ciidamo raashiyaan ah oo ku sugnaa dalkaas kuwaasu si toosa uga marqaata xukuumadda moscow weerarkan dhabagalka ah oo ka dhacay waqooyi bari ee magaalada biire ee ka tirsan gobolka tombuktu ayaa lagu dilay tobannaan ka mid ah ciidamada ruushka danta kale waxaa faahfaahino dheeraad ah laga helayaa weeraro culus oo dhowaan ka dhacay dalka maali kuwaasoo lala beegsaday in ka badan toban xarumood oo isugu jira saldhigyo iyo baro kontaroolaho ay ku xooganaayeen ciidamada dalkaas weeraradan ayaa sababay dhimashada tobannaan askari oo ay ku jiraan saraakiil ciidan waxaa sidoo kale mujaahidiinta u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan qaar ka mid ah ciidamada maali iyagoo maxaabiis dagaal ah war rasmi oo ka soo baxay jihaadiyiinta jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa lagu sheegay in weerarkaas lagu burburiyey ku dhowaad boqol gaari oo nooca dagaalka ah iyaga oo la wareegay saddex iyo toban kale iyo sanad ciidan oo aad u badan sida laga dheehan karo sawiro ay baahisay mu'asasada azallaaqa oo lagu arki karo tiro gawaari dagaal ah oo ay ku raran yihiin shixnado culus oo hub ah xukuumadda bamaako oo horey u xaqiijisay weeraradan cagta lagu mariyey xarumaheeda ayaa haatan afka juuqda gabay kadib markii jihaadiyiintu ay faafiyeen sawiro cadeymo ah ay tusiye taabsiya lagana soo qaaday fagaaraha dagaalka kuwaasoo bannaanka keenay xaqiiqada jabka culus ee gaaray ciidamada maali warkii dhegeystayaal saaki aad kala socoteen warbaahintii islaamiga ah ee alfurqaan waynaga inta dhegeysiga warkeena subax saaki oo jimcaha waad ku mahadsantihiin